go-aan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka aweysta washington oo caawa aan idinku hayo shakiga ka taagan cunista hilibka ee markaa la tacabiro iyo sidoo kale sheekada heesta caanka ah ee ducaysana wiilkayow ee uu qaado fanaanka xasan aadan samater waa caawa iyo aweyska washington waxaa maalmihii lasoo dhaafay warbaahinta caalamka ay aada u hadalhaysay dalka kuuriyada koonfureed oo sharci ka soo saaray ka ganacsiga hilibka eeyaha oo dalkaasi muddo dheer loo adeegsanayay si la mid ah sida hilbaha xayawaanka ilaahay u xalaaleeyay bini aadamka ay ka mid yihiin ariga lo-da geela iyo digaagga waxaa sheekadaasi soo akhriyey oo barnaamijkan caweyskana noogu faahfaahinaya ismaaciil xuseen maxamed farjar ismaaciilow bal marka ugu horeysa kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington sidaad barnaamijkan uga maqan tahay ayaad caawo kale iska soo dhacdaa
aduun bay soo qabtaa caashay had dumar haye marka marka marka ismaaciil lasoo qabto war baa jira sooma hay wax badan
waye waxaan rabnaa toddobaadkan arrin aad micnihii dad badan oo soomaaliya uga yaabisay laga yaabo dalalka kale inay hore u ogaayeen laakiin dad badan ay hadda un ku baraarugeen weli weli intaad dhul maraysay ama aad soomaali dhex joogtay ama gudahan maraykankaba ha ahaatee weli ma kugu soo dhacday in hilib ay ay jiri karaan maqaayado lagu iibiyo caashay wasaad u sheegtay horta soomaalida ti hore ugu mahmaahjid inimaan dhul marinin dhacayara markii hore dalkeena markaynu dhex joognay waxyaaba ka fikirin hilibka cuntada siday tahay un nimcada kama fikirtid inaad dee ka shakidid ama si kale uga fikirtid laakiin marka aad socodka bilowdid ayaad fahmaysaa ee aad tagtid dalal kala duwan oo qaarba ay magaranaysaa waxyaabo badan oo ay ahayd inaan la cunin ay cunaan ama aad adigu u aragtid inaad cuni karin ay cunaan bal aada ula yaabay ama ay diin kaa reebayso ama uu dhaqan kaa reebayo waxyaaba badan absolutely marka dhinacyo badan ay kaa reebayaan tusaale ahaan sheekadanan iminka hadal hayno oo kale tusaale ahaan makhaayado badan oo ku yaala asia gaar ahaan kuuriyada koonfureed iyo shiinaha iyo vietnam iyo ayaa waxa dhaqan ahaan xagga dhaqanka waxa ka jirta inay eyda oo kale hilibkiisa la isticmaalo marka waxaa laga yaabaa dadkan dee safarka haddaanay war badan haynin inaad dee iskaga khaldantid makhaayad magaranaysa alloo sahala dalal badan baa markaa adigu alloo sahalkaasi uu ka jiraa waa gartay marka baarlamaanka iyo siyaasiyiinta dalka kuuriyada koonfureed oo kale beryahan waxay ka doodayeen dadka waa kuwan isbedelayeen noloshii xadaaradii war waxani caqli ma aha hilib lama cuni karo hilibada xayawaanada qaarkood doodo badan baa soo socday aakhirkii toddobaadkana waxaa lagu guulaystay horta sharci labada xisbi oo mucaaradka iyo muxaafidku ay isku raaceen inay soo saaraan haye sharcigaasi marka wuxuu mamnuucayaa in laga ganacsado ama si uun loogu lug yeesho wax ay ku jiraan cunto hilib uu ku jiro eygu waa gartay
ciddii lagu qabto saddex sanaa la xidaya ama waxaa la ganaaxaya lacag soddon milyan oo lacagta kuuriya ah ilaa saddex labaatan kun oo dollar u dhigantaa qofkii lagu qabtana la ganaxaya laakiin dadki waxay siiyeen maadaama dadkani dee wakti dheer ay hawlahan kusoo dhex jireen muddo saddex sana ah ay yidhaahdeen ninkii ganacsi lahaa ninkii beera lahaa waxaa ka jira ilaa kun iyo boqol goobood oo ciida lagu dhaqo si magaranaysa hilibkooda looga sii ganacsado marka waxay dadkaasi waa inay ganacsiyadii bedelaan waa inay hadday doonaan ida dhaqdaan qaar waa inay riya dhaqdaan waa inay meel kala wareegtaan baa layidhi oo qaar kalun waa inay beeraha u wareega baa layidhi marka iminka broseskaasa socdo shaarkaasina madaxweynuhu kusii socdaa marka aad ba dad badan usoo dhoweeyeen in tallaabadan iyagoo qaarkood u arkay inay mid soo daahday ay tahay wow ismaaciilo waxaa laga yaabaa dad badan oo barnaamijkan caweyska caawa dhegaysanaya in ay nagu dhibsadaan ka sheekaynta hilibka noocaas oo kalea oo uu jiro bini aadan cuna marka dad badan oo na dhegaysanaya waxay isleeyihiin mal wax kaloo laga sheekeeyaa la waayo laakiin mar haddii soomaalidii ay muddo dheer soconaysay waxaan ognahay dhalinyaro fara badan oo waxbarasho u joogta ama shaqooyin u jooga dalal badan oo sidaad sheegtay shiinahoo kale kuuriyada koonfureed ma hubo soomaali inay joogto laakiin mar haddii soomaalidii meel walba adduunka way lugtay dhigta laleeyahay way dhici kartaa vietnam oo kale marka soomaalidaas waxay u baahan yihiin inay aada u feejignaadaan aad iyo aad caasimada kuwarta waxaa jirta dalal badan baa jira oo ma garanaysa markaad gudi usii gashid adoo sawirka haystay haddana cuntooyinkii marka qofku marka uu safro duruufaha ugu badan ee ka hor yimaada waa dhinaca cuntada noocuu cunayo sababtaa ummadahan kala duwanisi waxyaabo kala duwan oo qaarkood bannaan yihiin qaarkood aanay ku bannaaneen qaarkood dee aan lasoo gowrayn haddaad haddaad markaad qof islaama tahay hilib lasoo gowraco xalaalaad raadinaysa marka wacyigelin ayaan dadka uga jeednaa uun inay fahmaan markasta ay safraan inay aada uga taxadiraan oo ay kala ogaadaan cuntooyinkay cunayaan malaa beryahanba casho waxa fududaatay oo anigu ii fududba markaan safro inaan idhaahdo nin cuno cuntada vegetarianka isoo siiya
ismaaciil adaa ku watay berneed waa anigii tagay dhinacaas iyo kenya haye nin dalkan maraykanka booqasho ku yimid oo ka noqdaan isku aragnay nairobi
haye wuxuu yidhi garoonka markaad i dhigteen gaaja ay qabatay marka waxaan dalbadaan garan waayey nin waan arkoo dhahay cuno aada u carfayso watay markaasan baan isagan baan weydiiyey nambarkeed soo qaadatay meeshan maqaayadda markaasu namber hebelaan soo qaatay ila namber hebelow maba ahaba cunooyinka soomaalida ee cuntada ma aha waa hilib doofaaroo la solay oo qaab kale looga sameeyey markaan soo qaatay wuxuu yidhi wuxuunbaa igu macnaha ii diiday waan u macnaha adoorihii urki baan maaragtay wuxuu yidhi cunooyinkii aan aan- aan dhaqan aqaana iyo way ila noqon weysay waa shaki buu yidhi marka shakiga baa ii diiday markaasu wuxuu yidhi waxaan ku noqday maqaayadda markaas waxaan ku idhi yidhi nambarkan cunadaada siiseen hilibkan Mm.
ku jira waa hilib noocee markaasa waxaa la yidhi waa doofaar haye marka wuxuu yidhi cid kale ma sheegin laakiin jabkaas ay soo gaareen la socda
haye sidii sidii ninkii soo ninkii reer baadiye ahaa ee dadka mataqaana qolo walba waxay ilbax ku tahay halka ay joogto qofka miyi ka yimid noloshiisa miyigu ilbax ku yahay waxaa laga yaaba nolol kale markuu tago qofka reer magaalka ahay markuu miyiga tago wuxuu noqdaa qof aan wax badan miyiga ka fahamsanayn marka nin ayaa wuxuu tegey makhaayad buu tego makhaayadda aqoon badan umu lahayn haye intuu dalbado garowgaa loo keenay haye isagu garowga la yaaban buu hareeraha eego wuxuu qolo ku xigtaa waxay dalbatay cunto kaloo wanaagsan qoladii baa tiri mara taaniya macnaha mar labaad noogu soo celiya isaguna garowgiisa mara taaniya noogu soo mara taaniya markasaa loogu soo celiya garowgii marka markasii mara taaniyadeyda iyo mara taaniyada kale maxaa kala duwan marka marka marka marka haatan mara taaniyada wuxuu islahaa waxaa lagu keeni doonaa cunadaas quruxda badan qoradada quruxda badan aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington qaybtan ugu dambeysa ee barnaamijkana waxaan caawa idinku hayaa qisada heesta aad intiina badan aadka u taqaanaan ee ducaysana wiilkayow ee uu qaado fanaanka caanka ah ee xasan aadan samatar waxaa inoo haya sheekadaasi guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo xog ogaal u ah sheekadaasi iyo qisadii ay ku baxday oo muddo dheerna maareeye kasoo ahaa tiyaatarkii qaranka soomaaliyeed guddoomiye cabdixaashi mar kale kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington Eh, bal qaybtan ugu dambeysa ee waraysiga waxaan rabaa bal inaad nooga sheekayso heesaha aada goobjoogga u ahayd qisooyinka laga sameeyey ee adiga sida gaarka ah aada uga hesho horta anigu kuwa jacaylka saalayna danaynayn aan danaynayn heesaha eh, wadaniyada iyo waxaas marka laba heesood oo dhab ahaan dad taaban ayaa kuu sheegaya siddeetan iyo shantii dukaale ilaahay aan u naxariisto wiilkiisii curadkiisii ayaa dhameeyey sekondarigii dukaale askariguu ahaan jiray oo kolkaasi wiilkiisu inuu askar galo ma rabo laakiin wiilkii wuxuu istaagay akadaamiyada jaalisiyaad baan gelaya waxaan rabaa inaan halkaa sargaalno waa isku qabteen kolkii wiilkii iyo odagii ayuu dukaale u yimid oo wuxuu yidhi wiilkuna wuxuu ahaa dhallinyarada dee eh, tiyaatarka waxaan siin jiray dhallinyarada xaashi yaro qaarkood ay ku galaan riwaayadaha haye kolkaa wuxuu ahaa ku yaroo de halkaa aada igu xiran oo aabbihiin awoodayaa warkaasu yidhi waan kuu keenayaa iike adeer maxaad aabbaha taladiisa u diidaysaa baani wuxuu yidhi adeer aabbahay taladiisa ma diidayo laakiin haddahay wuxuu ii diidan yahay inaan sargaal noqdo aniguna waxaan rabaa inaan sargaal noqdo ereygeedan kuuri wiilka u daa marka ilan dareenkiisa hadday halkaasi waayahay barkiibuu ka alifay hees aada maqasho adaad u maqasho layidhaa ducaysana wiilkayow anoo daayardaan ku dhalay dabeed waxaan galay askari anoo weligay dallicin iyo dablan kugu soo koshay intay asaagay duuniyeyeysay amuu daara jeexday adaan kugu daalay aad markaa dugsi saga dhamaysay inaad daljid daafac noqoto haddaad doorasoo salaatay ducan kuu hireeyaa
hadday wuxuu duunya yeeshay asagay daara jeexday adaan kugu daalay aabe hadday wuxuu duunya yeeshay asagay daara jeexday adaan kugu daalay aabe dartaa halgankaanu maray rabbigay iguma daraane durbaan guushii hayaa dartaa halgankaanu maray rabbigay iguma daraane durbaan guushii hayaa markaad dugsi sare dhammaysay adoon dibadda u hiloobin inaad dalbir daafac noqoto haddaad dowrato jeclaatay ducaan ku hibeeye yaa rabbi markaad dugsi sare dhammaysay adoon dibadda u hiloobin inaad dalbir daafac noqoto haddaad dowrato jeclaatay ducaan ku hibeeye yaa rabbi
aada ugu mahadsan yahay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi islamarkaana muddo dheer soo ahaa mareeyihii tiyaatarka qaranka iyo sheekooyinka uu barnaamijkan nala wadaagay qisada sheekada heesta ducaysana wiilka yow ayaana kusoo gebagabaynayaa waraysigii dheeraah ee aan la yeeshay guddoomiye cabdi xaashi cabdulaahi barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan kusoo xirayaa heestaan kudhageedu yahay fiidmeer iyo codka allah ha u naxariistay fanaanka xasan deeriye faarax intaan mar kale kulmayno waa caashi ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo
Thank you.